bsmi illaahi اraxmaan اraxiim alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu cla ashraf اlanbiyaai wاlmursaliin sayidina muxamedi wcla aalihi wasaxbi ajmaciin waa darsigeenii shan iyo sideetanaad ee kitaabkii suwar min xayaati saxaaba dhinaca kale waa darsigii koobaad ee taariikh nololeedka saxaabiga xabiib ibnu zayd alansaari baaraka allaahu calaykum allah haydin barakeeyo min ahli beytin qoys ahaanba allah haydin barakeeyo raximakum ullaahu allah haidiin naxariisto min ahli beytin qoys ahaan min hanaa'i rasuuli sala allahu calayhi wasalam rasuulka ammaantii uu ammaanay iyo ducadii uu u duceeyey calaa xabiib ibni zayd iyo wa aali beyti iyo qoyskiisa fii beytin raas guriga la degan yahay ma ah waa qoyska nin laba waalid iyo ilmahay dhaleen dadkaasaa qoys la yidhaah ama beyt marka laleeyahay beytka kaasaa loo jeegaa meesha la degan yahay oo keliyata maaha fii beytin raas raaskaasoo tatadawacu ay kasoo kankamayso tuyuubul iimaani iimaanka caraftiisu ay kasoo kankamayso fii kulli ruknin tiir kasta oo min arkaanihi arkaantiisa ka mid a yacni ruux kasta oo ka mida qoyska xubnihiisa unbaa hadda laga wadaa oo wataluuxu ay kasoo kasoo bidhaamayso taluuxu ay kasoo bidhaamayso suwaru tadxiyati nafhuridda muuqaaladeedii iyo walfidaa'i nafhuridda waa isla mid uun calaa jabiini kulli saakinin gurigaa mid degan dhabankiisa oo min saakiniihi dadka degan ka mida ay ka muuqato guriga sidaasa yuu nasha-a ku soo koray xabiib ibnu zayd al ansaari wa daraja kuna soo weynaaday fa abuuhu aabihi huwa aabihi zayd ibnu caasim waaye daliicatu lmuslimiina muslimiinta caaradooda weeye safka ugu horeeya safka ugu horeeya fii yathrib magaalada madiina safkii ugu horeeya ee soo islaamay ama islaamka taageeridiisa iyo uhiilintiisa iyo nusradiisa ku caanbaxay ayuu ka mid yahay wa axadu sabciina toddobaatankiina mid ka mida weeye alladiina toddobaatankaasoo shahiduu xaadiray oo goobjoog ahaa alcaqaba baycat alcaqaba athaaniya heshiiskii ka dhacay meesha caqaba la yidhaahdo ee labaad oo ay ka qayb qaateen ilaa afar iyo toddobaatan ansaara oo ka mida biladaha ugu waaweyn ee islaamka dhexdiisa lagu yeesho dadkii xaadiray ee goobjoogga ka ahaa ayuu ka mid ahaa oo washaddu gacanta qabtay calaa yaday rasuulilaahi rasuulka ilaahay labadiisa gacmood gacantooda geliyey mubaayiciina iyaga oo heshiis la gelaya wa macahu waxaa la socday markaas ninka la yidhaahdo zayd ibnu caasim zawjatuhu xaaskiisi iyo wa waladaahu laba wiil u dhalay baa la socday waa qoys idil marka markuu rasuulku leeyahay baaraka allaahu calaykum min ahli beytin raximakum allahu min ahli beytin waa qoys afar ruux oo ka mid ah aabbi iyo hooye laba aabbihii iyo hooyadii iyo labadii wiil ay dhaleen ay ka qaateen ka qayb qaateen ay xubna ka ahaayeen hormuudna ka ahaayeen baycat alcaqbat aluula marka wa ummuhu aabbihi horta waa kaas hooyadiina aanu nimaadno wa ummuhu hooyadii hiya iyaduba ummu camaara ummu camaaro weeye nasiibatu almaasiniya magaceeda nasiibo ayaa la yidhaha almaasiniyati awalu imra'atin qof dumara tii ugu horreysa weeye oo xamalat silaaxa hubka qaadatay difaacan can diin illaahi iyadoo difaacaysa diinta ilaahay wadiyaadan iyadoo difaacaysa waa isku mid athawdu wadifaac wadifaacu huwa athawd waa isku mid weeye wathawdan iyadoo difaacaysa can muxamadin rasuulillaahi rasuulka ilaahay iyadoo difaacaysa dagaalkii uxud ayay maaragtay dadkii nabiga difaacay ayay ka mid ahayd dhaawac weyn ayaana soo gaadhay wa akhuuhu xabiib ibnu zayd walaalkiina huwa isagu waa cabdulaahi ibnu zayd waaye alladii cabdulaahigaasoo jacala ka dhigay naxrahu isaga dhuuntiisa dhuun waa la yaqaana duuna naxri nabiyi nabiga dhuuntiisa kasoo hormariyay oo cadowga uga soo hormariyey wa sadrahu isaga xabadkiisana duuna sadrihi rasuulka xabadkiisa cadowga uga soo hormariyey yowma uxudin dagaalkii uxud saan horu soo sheegnay amaan marar badan kusoo celcelinay taarikhnoleedka asxaabtu wuxuu ka mid yahay dhammaystir u yahay siiradii nabiga sala allahu caleyhi wasalam maxaa jira saxaabigii aada soo qaadaba meesha ugu weyn ee laga daraasaynayo ee laga baranayo taariikhdiisa waa xidhiirkii ula lahaa nabiga sala allahu caleyhi wasalam marka dagaalka uxud marar badan ayaan soo aragnay dagaalka uxud qaybtiisii koobaad muslimiinta ayaa guushu raacday markay muslimiintu guulaysteen baa niman la dhihi jiray jabalu rumaa uu rasuulku dhigay meel jabalu rumaa oo konton nin ah oo hargaanti ah uu yidhi halkaas idinku hadday haaduna dafi hadday haaduna sariigi dheh hanoo hanoo soo hiilinina haddaanu gaalada jabinno hanoo imanina halkaasa ka imanin yidhi rasuulku sala allahu caleyhi wasalam amar adag ayuu siiyey ma aysan yeelina markay arkeen muslimiintii oo guulaysatay oo haniimada ee daldalanaya ay ka soo tageen afartan baa ka soo tagtay meesha toban ninkii meesha madaxda ka ahaa ee kontonka ninkii madaxda uu uga dhigay rasuulku toban uu ka mid yahay ayaa ku hadhay fardooley uu hogaaminaya khaalid bin waliid oo markii hore soo mari la-aa konton nin oo hargaanti ah farduhu way necab yihiin fallaadha iyo leebabka way necab yihiin soo mari waayey iyo tobankii intuu cagta mariyey buu dhabarjabin ku sameeyey ee muslimiintii waa la jabay sagaal nin baa ku hadhay rasuulka sala allahu caleyhi wasalam toddoba ansaara iyo laba muhaajiriina labada muhaajiriinta waa sacad ibnu ibnu sacad ibnu waqaas iyo talxat ibnu cubaydillaahi iyo toddobadii ansaari toddobadii ansaarna way shahiideen marka toddobadiibuu ka mid ahaa cabdulaahi ibnu zayd saxaabigan haddaan ka hadlayna ee xabiib ibnu zayd ee walaalkii toddobadii nabiga difaacday ee isaga dhigay fallaadha dhuuntiisa fallaadhii u socotay nabiga yuu dhuuntiisa u dhigay tii nabiga u socotay ayuu xabadkiisa u dhigay nimankaasuu ka mid ahaa wa akhuuhu walaalkii huwa isaguo cabdulaahi ibnu zayd weeye alladii cabdulaahigaasoo jacala ka dhigay naxrahu dhuuntiisa duuna naxri rasuulillaahi sala allahu caleyhi wasalam dhuunta dhuuntii rasuulka sokadeeda ayuu dhigay dhuuntiisi si wixii ku dhici lahaa nabiga dhuuntiisa ay tiisa ugu dhacdo wa sadrahu isaga xabadkiisana hadduu yahay cabdulahi bnu zayd duuna sadrihi rasuulka xabadkiisa sokadiisa ayuu dhigay oo isaga ayaa isaga dhigaya wax walba yowma uxudin dagaalkii uxud xataa intii qaala uu ka yidhaahdo fiihim ay fii shanihim qoyskaas ee reer zayd zayd ibnu caasim uu ka yidhaahdo baaraka allaahu allaha barakeeyo calaykum idinka khayrkiina allaha badiyo min ahli beytin qoys ahaan wa raximakum allaahu ilaahayna haydin naxariisto min ahli beytin marka aynu u imaadno marka halyeyga qisadeenna oo ah xabiib binu zayd alansaari nafada wuxuu u dusay dusida waxaa la raba boqol siyaod baa dusida la yidhaahdaa iftiinka markuu meel yar intuu kasoo duso uu gudaha soo galo taasaa nafaada la yidhaha nafaada oo daal ah waata qur-aanka kusoo arorto yaa macshar aljinni walinsi in istatactum an tanfuduu min aqtaari samaawaati fanfuduu ka dusa oo meel aan dhulkan iyo cirka ilaahay ahayn haddii aada u dusi kartaan oo tegi kartaan dusaa la yidhi marka nafada wuu usoo dusay oo wuu usoo gudbay annuuru lilaahi nuurkii ilaahay oo iimaanka weeyeen ilaa qalbi xabiib ilan allahu nuuru samaawaati waalardi weeye mathalu nuurihi ka mishkaah yacni nuurka oo fii qalbi lmu'min weeye siduu nuurku ugu soo gudbayo nafada uu u soo gudbay annuuru lilaahi nuurki ilaahay oo ah iimaanka ilaa qalbi xabiib ibni zayd xabiib ibni zayd qalbigiisa ayuu usoo gudbay wa huwa isaga oo xabiib ama qalbigiisu qadun uu curdan yahay weli uu curdan yahay dariyun uu dara yahay uu cusub yahay fastaqara uu degay uu ku sugnaaday fiihi iimaankiibaa fiihi qalbigiisa ayuu degay xagga kama bixin ssu ugu soo gudbayba wuu degay wa tamakkana fastaqara wuu ku sugnaaday fiihi qalbigiisii wa tamakkana wuu degay minhu qalbigii dhannaa wuu la wareegayba wa kutiba lahu waxaa alla u qadaray weye wa kutiba waxaa loo qadaray oo alla u qadaray lahu isaga an yamdiya inuu raaco maca abiihi maca ummihi isagoo hooyadii la socday iyo wa abiihi aabbihi wa khaalatihi iyo habaryarti wa akhiihi walaalkii cabdulaahi ahaa ilaa makata maka inuu u raaco ayaa alla u qadaray oo muxuu u raacina liyushima si uu uga qeyb qaato maca nafari sabciina isaga oo la socda toddobaatankii qof toddobaatankii qof waa taqliibka un laakiin afar iyo toddobaatan bay ahaayeen oo min alguri kuwii iftiimayay quriga waxaa la yidhaha shay madaxiisa kore uu iftiimayo uu cad yahay alqur saas weeye bariirna waa la dhihi jiray min alguri ee bariirta leh yacni madaxooda sare uu iftiimayo uu nuur ku leeyahay nuur nuurkan hadda waa magac magaca magac ilaahay uu siiyey ee sharaf al mayaamiini ee khayrka badnaa weeye min alyamiin ahlulyamiinka ahaa asxaabulyamiinka ahaa ee khayrka badnaa marka qurrina waa iftiin iyo nuur iyo sharaf mayaamiinna waa khayr badni min alguri almayaamiin marka waa la israacsiiyaa toddobaatankii min alguri almayaamiin oo ka qeyb qaatay fii sunci taariikhi alislaami si uga qeyb qaatay liyushima fi marka jaara majruurkani wuxuu ku tacalluqayaa ficilkaas yushima ah liyushima si uga qeyb qaato maca nafari sabciin min alguri almayaamiin fii sunci taariikhi alislaami taariikhda islaamka samayntiisa xaytu meel ayuu ka qeyb qaatay madda uu fidiyey yadahu saqiira gacantiisii yar ilmo yar buu ahaa gacantiisii yarayd ayuu fidiyey wa baayaca rasuula allaahi rasuulka ilaahay ayuu heshiiskii la galay taxta junxi dalaami mugdiga habeennimo isaga oo lagu gabbanayo baycat alcaqaba heshiiskii baycat alcaqaba ee labaad ayuu la galay maxaa jira kii hore labayo toban bay ahaayeen baycat alcaqaba aluulaa baa jirta oo labayo toban nin bay ahaayeen baycat alcaqaba athaaniyana waxay ahaayeen dhowr iyo toddobaatan wa mundu daalika alyowm laga bilaabo maalinta iyada ah hadaa wuxuu noqday rasuulullaahi rasuulka ilaahay salawaatullaahi wasalaamuhu calayhi wuxuu noqday rasuulku axabba mid uu ka jecel yahay ee xabiib ibnu zayd ilaahi isaga min ummihi hooyadii iyo wa abiihi aabbihii hooyadiiba rasuulku ka jeclaa wa asbaxa alislaamu islaamkuna wuxuu noqday aqlaa mid ka qaalisan oo ka qaalinimo badan cindahu isaga agtiisa min nafsihi naftiisa naftiisa iyo islaamka islaamka uga qiimo badan allatii naftaasoo bayna jambayhi labadiisa jidhkiisa labadiisa dhinac ku sugan nafta ku jirta isaga islaamkuu ka jecel yahay oo naftan danka male haddii la goynayay iyo cadcad baan arki doonaa cadcad baa loo goyn doonaa intaana isagoo islaamnimadiisa ku dhegan ku dhegan lam yashhad kama qaybgelin xabiib ibnu zayd badran dagaalkii bader kama qaybgelin oo maxay tahay talow liannahu isagu kaana wuxuu ahaa yowma-idin maalintaa dagaalkii bader uu dhacay shaqiiran mid yar jiddan aad u yar ilma yaro dhalaan u ahaa islaamka iyo nabiguna ma ogolayn maaragtay waxaa la yidhaha child soldier askar ciyaal askar laga dhigto sida hadda la sheegayo ma ogolayn waa diidi jiray ciyaalka dhan rasuulku waa u diidi jiray walam yuktab lahu haddana looma qadarin xabiib ibnu zayd sharaful ishaami inuu ka qayb qaato ee sharafteeda fii uxud dagaalkii uxudna inuu ka qayb qaato sharaftii sharafta ayadana looma qadarin maxaa jiray liannahu isagu kaana wuxaa maa yazaalu mid haddana aan iska bedelin duuna xamli silaaxi in aynigii hubka lagu qaadi lahaa inuu gaadhay maaragtay weli iskama bedelin ma gaadhin yani ma gaadhin weli wuxuu ahaa mid aan gaadhin maaragtay gaashaanqaad aan weli gaadhin maa yazaalu liannahu isagu maa kaana wuxuu ahaa kaana wuxuu ahaa maa yazaalu kii aan weli ka zuulin duuna xamli silaaxi gaashaanqaad inuusan weli gaadhin gaashaanqaad weli ma noqonin laakinahu isaga shahid laakinahu hase ahta isagu shahida wuxuu ka qayb qaatay bacda daalika uxud kadib almashaahida dagaaladii uu nabigu hogaaminayey maca rasuulillaahi rasuulka ilaah isagoo la socda kullihaa dhammaanteed fa kaana waxaa u sugnaaday uu lahaa isagu lahu isaga fii kullin mid kasta oo minhaa duulimaadkaa ka mid ah raayatu cizin calan sharafeed ayuu soo hoyey calan sharafeed ayuu soo hoyey wuxuu kaluu lahaa wa saxiifatu majdin baal sharaf baal sharfeed ayuu lahaa wa mowqifu fidaa-in goob nafhurid ayuu joogay goob nafhurid iyadana wuu taagnaa hayra ase ahaatee ana haadihi lmashaahida goobjo ka qaybgalkan uu ka qayb qaatay dagaaladan oo aydili calaa cadamatihaa maca cadamatihaa iyadoo ay jirta weynankeeda oo dagaalo waaweyn uu ka qayb qaatay wacdaro weynna uu ka dhigay iyoiyo rawcatihaa quruxdeeda iyo bilicdeeda lam takun ma aysan ahayn fii xaqiiqatihaa dhab ahaanteeda siwaa icdaadin diyaargarayn waxaan ahayn ma ahayn waxaasoo dhani waxay u ahaayeen alla wixii uu ka qayb qaatay oo maaragtay dagaaladii iyo jihaadkii waxay u ahaayeen diyaargarayn la diyaargaraynayo diyaargarayntaasoo dakhmin weyn lilmowqifi maalintii loo diyaarinayo meeshuu istaagay lilmowqifi meeshii uu istaagay alkabiiri ee weynayd alladii kaasoo sanna suuqu aan kuu soo maaragtay kaxayn doono laka adiga xadiidahu sheekada laga sheekeynaya mowqifkaas iyo meeshuu istaagay sheekada ku saabsan aanu kuu soo kaxaynayno saaqa waxaa la yidhaha kaxayn qaadana hogaamin baa la yidhaha saaqa waa wax socdo oo adugu gadaal ka kaxayso sidii xoolihii xoolo la dheelmayo wax la dheelmayo marka hadda waa tashbiih waxbaa wax lagu shabahayaay sheekada arrintaa ku saabsan iyo mowqifka weyn uu istaagay ku saabsan oo uu inoo soo qori doono yaa wuxuu ku shabahayaa xoolo lasoo kaxaynayo oo kale xoolo lasoo dheelmayo ayuu ku shabahayaa alladii mowqifkaas oo sanna suuqu aan kuu soo kaxaynayno aan kuu soo bandhigayno laka adiga xadiidhowka sheekayntiisa waladii mowqifkaas ama meesha maalintuu istaagay ama arrintaas oo se yahuzu gilgili doona damiiraka dareenkaaga gilgili doona fii cunfin si xoog leh si xoog leh u gilgili doona kamaa sidii haza uu u gilgilay ama u ruxay damaa'ira malaayiin almu'miniina muslimiina malaayiin muslimiin ah dareenkooda sidii uu u gilgilay ama u ruxay mundu laga soo bilaabo casri nubuwa waqtigii nabiga waqtigu nabigu noolaa laga soo bilaabo wa ilaa yowmina ilaa maantan alladii maalin maalinteennan ilaa yowmina maalinteennan alladii maalintaasoo naxnu fiihi aynu aynu ku dhex sugannahay maalintan aan ku noolnahay laga ga- laga gaadhayo intaas muslimiintii joogto oo dhan dareenkooda ruxay ama gilgilay waladii kaasoo sataruucuka ay ku cabsi gelinayso qisatuhu sheekadiisu ay ku cabsi gelinayso kamaa sidii raacathum ay u cabsi gelisay dadkii kale ee kaa horreeyey calaa mari alcusuuri waqtiyada isbeddelkeedoo dhan waqtiyadoo dhan ee fatacaala kaalay nastamic aan dhegaysanne ilaa haadihi alqisati sheekadan alcaniifati ee maaragtay xoogga badan ee ee dhibka badan ee qallafsan min bidaayatiha bilowgeeda fi sanati sanadii ataasicati oo sagaalaad lilhijrati hijrada nabiga sala allahu calayhi wasalam sanadaas kaana wuxuu ahaa alislaamu islaamkii wuxuu ahaa qad saluba kii u adkaaday cuuduhu tiirkiisu u adkaaday islaamka tiirkiisu wuu adkaaday islaamkii wuu xoogaystay wa qawiyat waxaa xoogaysatay shawkatuhu awoodiisina way xoogaysatay warasakhat waxaa sugnaatay oon la- la leexin karayn ama aan la loodin karayn dacaa'imuhu tiirarkiisii waa erayo isku wada mid uhun islaamkaa xoogaystay unbaa laga wadaa saluba cuuduhu qawiyat shawkatuhu rasakhat cadaa'imu caza- dacaa'imuhu waa isku wada midun islaamkiibaa xoogaystay weeye fatafiqat waxay bilowday wufuudu lcarabi ergooyinkii carabtu tashuddu inay xidhxidhato alrixaala xamaanteeda inay usoo xidhxidhato min anxaa'i aljasiirati jasiiradwakeyda carabta daafaheeda inay ka soo xidhxidhato ay usoo anbabaxdo safar dheer ay kusoo tala gasho ilaa yathrib magaalada yathrib liliqaa'i rasuulillaahi rasuulka ilaahay si ay ula kulanto salawaatu ullaahi wasalaamuhu calayhi iyo wa- wa iclaani islaamiha iyo inay islaamtay inay caddaysato beyna yadayhi rasuulka hortiisa iyo wa mubaayacatihi inay rasuulka heshiis iyo beeco la gasho cala samci inay amar qaadanayso inay maqlayso wataacati iyo inay amar qaadanayso oo hogaansamayso oo dowladda islaamka iyo mabaadida islaamka loo wada hogaansamayo mar marbii maka markii la furtay sanadkii sideedaadba caamul wufuud sanadka la yidhaha wasiirada ayaan kusoo aragnay sanadkii sagaalaad caamul wufuud baa la yidhaha meel kasta ayaa ayaa laga yimid wa kaana waxaa ahaa marka fii jumlati haadihi alwufuudi ergooyinkan meel kasta magaalada madiine uga yimid wufuudan waxaa ka mid ahaa wafdu bani xaniifa qabiil weyn oo la tartamayay quraysh oo yacni carabta cadnaaniyiinta marka dambe waxay u qaybsamaan rabiica iyo mudar aan soo aragnay marka quraysh uu nabigeenu ka dhashay rabiica ay ahayn qabiilka la tartamayey waa mudar waxaan ujeedaa waxaa la yidhaahdaa rabiica rabiicana waxaa ugu xoog badnaa nimanka la yidhaha banu xaniifa marka reer banu xaniife ayaa yimid alqaadimi ee ka yimid min acaali najd dhulka najdi la yidhaahdo xaggiisa sare najdi waa meeshan hadda dhulkan sacuudiga almandiqa alwustaa baa loo yaqaano waa meesha ay ku taallo riyaad ama caasimadda najdi halkaa weeye wafdi baa halkaa ka yimid wafdigii aan sheekadiisa aan aragno anaakha wuxuu fadhiisiiyey ama tu'iyey ee awrta marka la fadhiisiiyo juu juu juu la yidhaahdo saas hogaanka loo yaa la yidhaha anaakha anaakha wuxuu tu'iyey alwafdu ergadii jimaalahu awrtiisi fii xawaashi madiinati rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam madiinatu rasuulillahi waa madiina almunawara ah maaragtay daafaheeda xuduudeeda meel ah ayaa la fadhiisiiyey darafteedii wakhallafa wafdigii weeyaan wakhallafa wuxuu uga tegay calaa rixaalihi xamaantiisii ilan lagama wadategi kara in lasii ilaaliyaa la rabaaye wuxuu uga tegay rajulan nin oo minhu wafdigii ka mid a ninkaasoo yudcaa la yidhaahdo musaylima ibnu xamiib alxanafi la yidhaah ninkaana waxaa looga tegay xamaantii wafdiga intiisi kalena rasuulka ayay aadeen sala allahu caleyhi wasalam wamadaa wafdigii wuxuu aaday ila nabiyi nabiga ayuu aaday sala allahu caleyhi wasalama wa aclana wuxuu cadaystay islaamahu inuu islaamay iyo wa islaama qowmihi qoomka dhan ee reer bani xanifan ayna islaameen beyna yadayhi isaga hortiisa ayay ka caddeeyeen waxaas maxaa jira reerku intan ay ku go-aan madaxdiisii fa akrama wuxuu aad iyo aada u maamuusay alrasuulu sala allahu caleyhi wasalama wafaadatahum soo dhoweyntooda iyo martiqaadkooda iyo sooriyadooda ayuu aad iyo aad u wanaajiyey rasuulku wa amara wuxuu amray likullin mid kasta oo minhum wafdiga ka mid ah bicatiyatin in xoolo la siiyo wa amara waxaa kalou rasuulku amray lisaaxibihim ninkii saaxiibkooda ahaa alladii kaasoo khallafuuhu ay uga yimaadeen fii rixaalihim xamaantoodiina bimithli maa wax la-eg ama isku mid yihiin oo amara uu amray lahum iyaga bihi shaygaba wuxuu u amray nimankaas wuxuu yidhi nimanka ha la siiyo in la eg ayuu isagiina ha la siiyo yidhi lam yakad ma simin ma sigin lam yakad maba sigin yabluqu inuu gaadho alwafdu wafdigii manaazilahu guryahoodii najdoodii inay ku laabtaan oo fii najdi ah xata irtadda ilaa u islaamnimada ka noqdo musaylimatu ibnu xabiib can ilislaami islaamka uu ka noqdo oo wa qaama fi nnaasi dadka uu isdhex taago yuclinu isagoo caddaysanaya lahum iyaga muxuu caddaysanayaa annahu isagu nebiyu nabi inuu yahay mursalun oo lasoo dirayoo arsalahu allaahu alla uu u soo diray ilaa bani xaniifa qabiilweynaha reer bani xaniifa laydhaa inuu isaga alla usoo diray kamaa sidii oo kale isku mid yihiin an waxba ku kala dunayn arsala uu u diray alle muxamadan nebi maxamedin cabdilaahina ilaa qurayshin ugu diray marka meesha dhan qabiil buu ka dhigayoo muxamedna waxaa loo soo diray quraysh anigana reer bani xaniifa la isoo diray waa laciinkaasi fa tafiqa wuxuu gudagalay qowmuhu tolki waxay markiiba bilaabeen yaltafuuna inay wada raacaan oo ay kusoo isku soo gadaamaan xowlahu hareerihiisa madfuuciina isaga oo ay jiidanayso ilaa daalika arrinta ayada ay ku riixi ama ay u jiidanayso bidawaafica shataa waxyaaba wax waxyaaba wax kugu riixa ama wax kugu meel kuu jiida oo kala duwan daafic waxaa la yidhaha wixii meel kugu riixa madfuuciina isaga oo lagu riixay ilaa daalika arrintaa inay ninkan raacaan oo isku gadaamaan bidawaafica waxyaaba wax kugu riixa shataa oo kala duwan kuwaasoo kaanuu ahaa ahmuha tay ugu daran tahay ugu weyn alcasabiyatu ficilo qabiil xataa intii ina rajulan nin oo min rijaalaatihim raggooda madaxda ka midii qaala uu ka yidhaahdo ashhadu waxaan markhaati ka ahay onqirayaa ana muxamadan inuu nebi muxamed la saadiqun uu run sheegayo waxaa kaloo onqirayaa wa ana musaylima ninka la yidhaahdo la kadaabun beenaale inuu yahay walaakina hase ahaatee kadaaba rabiica rabiica beenaalaheeda yaa axabu ilaya anugu aan ka jeclahay min saadiqi mudar qabiilka aanu ishayno ee mudar runlowgooda beenahlaha ayaga ayaan ka jeclahay waa wixii qabiil lagu yiqiinay iyo maaragtay iyo casabiyada wixii lagu yiqiinay weeye marka insha allahu tacala halkaasaan kasii anba qaadi doonaa darsigana intaasaan ku daynaynaa wasala allahu wasalam calaa sayidina muxamedin wacala aalihi wasaxbihi wasalim